asbaabta labaad kama jacatin sida dhinacu seexashada bacda salaati alfajri salaada subax kadib la seexdo salaata alfajriga waxuu u jeedaa rakcatay alfajri nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu dhinaciisa midig u seexan jiray qabla salaati subxi markuu laba ragcadood tukado culimo badan baa waxay yidhahan marka sunna maaha waayo waa ficil jibilli ahoo habeenkii qiyaamuleelkii tacabkiisii iyo daalkiisii yuu ka istiraaxay oo ka nasanay qaabkana waxay dhahan waa sunna oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa uu laa waa uu aad buu u samayn jiray in badan buu sameeyey taasuu uga jeedaa kabajcatin bacda salaati alfajri taasi waxaan leenahay waxay kuwax ku saraysan tahay in waxa nabiga kaga sugan alay sla mas'alada ay tahay mujarad ficil ay tahay wasaxiixu waa masalada ana nabiga qowl kaga sugan tahay calayhi salaatu wasalaam ina mithaal usuban abi hureyre wuxuu wariyey radi allahu canhu inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida sala axadukum rakcatayni qabla salaati subxi falyattajic calaa janbihi lyman waxaa wariya imaamu axmed abu daawuud tirmidi ibnu khusayma baqawi bayhaqi ibnu xibaan iyo keyrkood imaamu nawowi fi sharxi muslim wuxuu yihi sanadka hadalkiisa waa saxiix calaa sharti sheykheyn riyaadu saalixiinkana wuxuu ku yihi isnaaduhu saxiix zakariya alansaari wuxuu ka soo guuriyey inuu yihi isnaaduhu saxiixun calaa sharti shaykheyn sheekh naasirna waa kaal mushkaat mushkaat almasaabiix ku tasiixiyey kun laba boqol iyo lix raqamka laakiin xadiidka mashhuurkiihi waa xadiidka nabiga alay sl slam caaisha ay ka wariseen bukhaari iyo muslim kaana idaa sallaa ragcatay alfajri istajaca calaa shiqihi alayman haddaba waxaan leeyahay falkani waa sunna laakiin mithaalku wuxuu asixi lahaa haddii aan min baabi alqowl ayna nabiga uga soo sugnaan caleyh salaatu wasalaam weliba wuxuu asixi lahaa nabiga alay slam falci ficil ahaan markay uga sugnaato haddaanan muwaadabada uu daa'imay aynan ahayn muwaadabana daliilu sunniya inay tahay waanu soo marnay inkastoo maalikiyadu si nadmiga aynu ku soo marnay ay ku magacaabeen iyada rakiiba markii hore ahaa rakiibatun ma fiihi raqaba anabi bidikri ma fiihi min alajri jubi oo daama ficlahu biwasfi nafli labadaas wasfi ayaa la yidhaahdaa rakiiba sunnadana ay ku itlaaqeen tii intaasa dawaamkaa laakiin maca aljamaaca lagu sameeyo miluhu ma axmedun qad sunnatu ma axmedun qad wadawa calayhi waduhuuru fiihi wajaba intaas masalada markuu ka baxay oo ah afcaashii ama jibiliga ahayd oo soo gelayaan qeybta afcaal alcaada muqtada alcaada la yidhaahdo iyo qeybtii mutaradidka ahayd iyo wuxuu gudbay qaybtii mutamaxid litashriic ahayd buu gudbay oo waxa uu yidhi wagayruhu wa xukmuhu jaliyu falistiwaa fiihi huwa alqawiyu min gayri taksiisin wabinasi yura wabilbayaani wamtisaalin dahara وللوجوب علم النداء كذاك قلو سمة بالقضاء وترك إن طلب إن جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير وما تمحض لقتل القرب عن قيد الإيجاب فاسم النداء وكل ما صفت فيه تجار فللوجوب في الأصح يجعل وقيل مع قتل وقيل مع قتل التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمن وقروا عن مالك الأخير ولقب للقابل أما البصير abyadaas wuxuu kaga hadlay ficilkii tashriic ahaa oo wuxuu yihi wagayruhu hayru ljibili ficilkii jibiliga ahaa wixii aan ahayn ee khaaliska ahaa ama mutaradidka ahaa oo noqday qeybtii almutamaxid litashriici ahaa walxaal xukmu xukumkiisana jaliyun uu daahir yahay binisbati linabiyi wey falistiwaau fiihi in lagu siman yahay ummadda iyo nabiguba huwa alqawiyu qowlka raajixa min gayri takhsiisin wax daliila ku gaaryeelaya haddaan lahayn waxau leeyahay afcaalu tashriica qaybtii ahayd yaynu laba u kala qaadaynaa in binisbati lilnabi calayhi salaatu wasalaam waxay ku ahayd ay caddahay balil wujuubi u sameeyey balil nadbi buu u sameeyey balil ibaaxati buu u sameeyey maadaama tashriicu u sameeyey litanzihi nuwajinan aan lowli tanzihi baan soo maray buu u sameeyey libayaan inuu caddeeyo haddii ay xukumka nabiga uu u sameeyey ay caddahay waata uga jeedaa wa xukmuhu jariyun ay binisbati nabi alai sala slam oo uu cad yahay qaybta kale oo xukunkeeda uu cad yahay waxaa qowlka raajixa ah ummaddu inay ula siman tahay nabiga oo wasfiga ficilka uu qaatay min xaysu xukmi ah ummaddana uu qaadanaya hadduu lilwujuub u sameeyey ummaddana lilwujuub hadduu lil u sameeyey lil istixbaab ummaddana lilistixbaab lilibaax hadduu u sameeyey ummaddana lilibaax inay noqonayso waa xukumkeeda nabiga ku tacalluqa falka uu sameeya ducadii haddana shardi waxa laakin waxaa shardi ah markaas min hayri taksiisin wax daliila nabiga ku gaaryeelaya inaanu jirin way haddaba maadaama nabiga calayhi salaatu salaam wax daliiloo ku gaaryeelaya aanu jirin ummadda waa ula siman tahay wey waxyaabaha ula siman waxaa kamid a afar ka badan in la guursado wisaalkii iyo waxyaabaha lamidka waxaa isweydiin laha haddaba sidee baa binisbati lilnabiyi xukumkaas lagu garanayaa waxaa tiri haddii wa xukmuhu jariyun ay binisbati lilnabiyi baadna tiri maxaan ku ogaanaynaa nabigu inuu facalahu lilwujuubi aw facalahu lilibaaxati aw facalahu aw facalahu maxaan ku garan karnaa labada bayd ee soo socotay iyo shadriga baydkan dambe intana ah ka laaban ayuu ku sheegay wa binnasi yura wa bilbayaani wamtithaalin dahara walilwujuubi calamu nidaai kadaaka qad wusima bilqadaai watarku in janaba liltacziiri wasmun lilistiqraa min albasiiri intaasaa laga faa'idaystay wa binnasi nas baa yuraa lagu arkaa oo lagu gartaa inuu nabigu yahay calay slam liwujuub oo lisunna u sameey nusuustu way caddayn kartaa nabiga calayhi salaatu salaam ficilkan ma waajibba ma sunna ma jaa-isba min qawli nabiy waa lagu ogaan karaa laba waa bilbayaani inuu caddayn yahay bayaanan limujmalin inuu yahay waa lagu ogaan karaa oo bayaanan limujmalin hadduu yahay ficilku xukmu lmubayan buu qaataa ma waajibba ma sunna mise nadbi wey mise jaa-is wey saddex wamtithaalin fulin dhahara daahirtayna waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa nabigu calay salaam falkan uu sameeyey arrin wujuubkeedii la yaqiinay inuu sameeyo arrin istixbaabkeedii nas qawliga lagu yaqiinay inuu sameeyo arrin jayaaskeedii nas lagu yaqiinay inuu sameeyo haddii la yidhaahdo maadaama nas kale oo qawliya amarkiisii wujuub sunna ibaaxa laga ogaaday falkani muxuu faa'iideynayaa ficilkani waxaa looga jawaabay leeyihiin xukunkiibuu sii adkeynayaa marka amar iyo imtisaal labada waa laga faa'iidaystay baa la oranayaa waa saddex wejintaas walilwujuubi wujuub inuu yahay waxaa lagu gartaa gaar ahaan calamu nnidaai aadaanka calaamadiisa calaamada calaamatu nidaai iyo calaamatu ladaani yaa waxay tahay daliil lwujuub sababtaa wuxuu leeyahay salaad hadii loo aadaamo oo nabigu sameeya salaad calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii tukanayana adaan uu raaciyo inay salaada waajib tahay baa laga gartay waayo bistiqraai nusuus waxaa lagu ogaaday adaanku inuu khaas ku yahay salaadaha waajibka kadaaka sidoo kaleeta qad wuusima wujuubkii waxaa lagu calameeyey bilqadaai qada haddii la amro wixii in la qadeeyo daliilulwujuub wey waana madhabka maalikiyada wey ilan maalikiyada wax la qadeeyo oon waajib ahayn salaadahaas ma laha ilaa rakcatay alfajri laakiin fuqahada qaybita waa la qadayn karaa salaadaha kale oo rawaatibta iyo wixii lamidka ahaay wahuwa saxiixu daliil ma uma aha hala qadeeyadu iyo waa la qadayn karaa iyo sharciga in la qadeeyo inuu ogolaado salaada waktigeedii tegay uma aha daliil inay waajib tahay waatarku in jalaba litacziiri wasmun waatarku ka tegitaanka fal laga tago in jalaba hadduu soo jiida litacziiri tacziir hadduu soo jiida wasmun calaamo weeye min calaamaati lwujuuh haddii sharcigu wax ka tegitaankii uu tacziir u keeno waxaa la ogaaday ka tegitaankaasi inaanu banaanayn oo macsiyaya waxa ka tegitaankiisa ciqaab iyo tacziir lagu mutayna waa calaamatulwujuub saas darteed haddii la yidhaahdo ka tegitaankiisii tacziir baa ka dhalanaysana calaamaadka wujuubka lagu garta way lilistiqraa dabagal dheer oo lagu sameeyey min albasiiri dadka waxgaradka aragtida cilmiga sharcigu saaxiibkii ay sameeyeen taa waxaan ka fahmaynaa hadalka cagsigeeda kaman wixii samayntiisa inay xaraam tahay ka tegitaankiisa uu tacsiirkaana waxaan leeyahay cafwan wixii ka tegitaankiisa laysu tacsiiray inay samayntiisa waajib tahay haddaan ka faa'iidaysanay wixii samayntiisa laysku tacsiiro inuu ka tegitaankiisu waajib ahayo samayntaas ay xaraam tahayna waan garanay wamaa taxmaxama liqasdi lqurab can gayri isjaadin fayusma nadab halkan wuxuu sheegay intii hore maadaama ay daliilulwujuub khaas ahayd daliilulnabi uu sheegay wamaa tamaxaba wixii khaalis u noqda liqasdi lqurabi taqarub iyo dhowaansho rabbi loo dhowaada keliya ujeedada inay tihiye niyadeed khaalis u noqda oo wax kale aanu ka suurageli karin sida salaad iyo soon iyo waxyaabaha cibaadaadka khaaliska ah ee ay ka daahirtay in ilaahay loogu dhowaanayo can qaydi aliijaabi yacni almujaradi laga dartiray can qaydi aliijaabi qayd wujuub faa'iideynaya iyo qariino wujuub aynan jirinna fa yusma waxaa lagu magacaaba annadb baa lagu magacaaba hadduu qasdu lqurba ay ka daahirta ficilkii qariinatulwujuubna aynan jirin ama tii qadaha ku magacaabay ama tark ama tacziir calaa tarkihi ah ama calamu nidaa'i ah ama bayaan liwaajib unan ahayn ama naf sariixaana jirin laakiin ficilkani waa ficil qurba iyo daaca qariinatulwujuubna ma laha waa daliilu nadbiya ficilkaa nabigu nin nadbi inuu u sameeya laga gartay haddii haddaba wakuluma asifatu fiihi tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu waxaan leenahay haddii ficilkii aynan qariino jirin ama waxa nabigu u sameeyeyba aynan cadayn calay salam nabigu u sameeye waa hayna laakiin malil wujuub buu u sameeyey qaraa-intii iyo calaamaadkii ma hayno malil nadbi buu u sameeyey qaraa-intii iyo calaamaadkii ma hayno ma wuxuu u sameeyey lilibaaxa wax qaraa-in iyo calaamaada ma hayno ficilkaa maxaa lagu xambaaraya wujuubaa lagu xambaari ma ibaaxa lagu xambaari ma nadbi waa lagu xambaari waa masala khilaafiya wakuluma asifatu wakuluma ficil kasto asifatu sifadiisa tujhalu fiihi jaahil laga yahoon la garanayn wuxuu nabigu u sameeyey aan la ogeyn malil wujuub buu sameeyey malil nadbi buu u sameeyey malil ibaaxa u sameeyey falil wujuubi wujuub baa fil asaxi sida raajixa yujcalu laga yeelaya afcaal lwaajibaa lagu darayaa sida raajixa halkaa wuxuu ku tilmaamay iyana khilaaf inuu jiro qolada wujuubka le wama ataakum rasuulu fakhuduuhu iyo aayadda ugu xoog badan ay daliishadeena laakiin afcaasha nabiga caleyh salaatu wasalaam oo dhan wujuub lagu xambaara kudayashadiisu ee qasdul qurab xataa aynan ka daahirin waa qowl fii nadari laga xoog badan yahay oo nadam waraqada xoogay kaga socda le intaa markuu sheegay sida iyo agta raajix ka noqotay iyo aqwaal kaleo wuxuu sheegay labadii mas'ale u dambeysay ah wixii niyatu taqarub keliya faa'iideeya oon qaydul iijaab la soconin nad buu faa'iideeyaa uu soo jasmiyey waa khilaaf khilaaf baa ku jira ficilka sifadiisa aan la garaninina wujuubin lagu xambaarayo soo guuriyey iyana khilaaf baa ku jira haddaba arrimahaas abulwaliid albaaji raxmatullaahi caleyhi ra'yi uu ka qabo ayuu sheegay oo khulaasadiisu tahay ficilkaas hadday qariinatu taqarub ka muuqato nadbi meehe waa min alwujuub haddayna qariinatu taqarub taqarub ka muuqaninna sifo kaloo loo sameeya aan la garanayna ibaaxaa lagu xambaaraya waqiila waxaa la yidhi mac qasdi taqarubi baa wujuuh lagu xambaarayaa ficilkii aan calaamad kaleo qariino kaleo xukunkiisa aan loo hayn wujuubkaasaa lagu xambaarayaa wain fuqida taqarubkii qasadkiisa haddii la waayana fa huwa qamin qamiinun wuxuu awle ku yahay bilibaaxati in lagu xambaaro waqad ruya waxaa laga wariyay can maalikin maalikna alakhiiru qowlka dambea laga wariyayo haddii qasdu taqarub la waayo calaa ficilkii sifadiisa aan la garanaynin ibaaxaa lagu xambaara laga wariyay walwaqfu ha laga tawaqufo yunama albasiiru ninkii basarka iyo cilmiga iyo garaashada aqoonta u lahaa uu u tiiriyey lilqaadi qaadi abibakri albaaqilaani loo tiiriyey abubakr albaaqilaanina wuxuu yidhi ficilka sidaas oo kaleeta ah een qariinaha iyo sifadiisa jaahilka laga yahay yutawaqaf fiih waayo wuxuu ixtimaalaa inuu waajib yahay inuu sunno yahay inuu ibaxa yahay malikna waxaa laga wariyay ficilka sifadiisa majhuulada ay tahay inuu yahay min baab alibaaxa inuu yahay intaasoo qowl ayaa ku jirta buu yidhi laakiin asaxu alaqwaali waxaa weeye hadday qasdu taqarub tahay waa calaamatu nadm calaamaadka wujuubkana waa kuwii soo sheegay sifada haddii majhuula tahay oon la garanayna wuxuuna baabulqasdi taqarub iyo qurbada oonan ahayna waa xukunkiisu ibaaxo weeye wallahu aclam kula mutada faafaahinteeda afcaalu rasuuli sal ly slam doctor maxamed salamaan alashqar ayaad ka helaysaa haddii alla yaraa kadib wuxuu gudbay mas'alo kale oo ah tacaarudka afcaal iyo tacaarud alafcaali walaqwaal axaadiidta hadday iska hor timaado qawliga iyo midka ficliga maxaa la sameynaya baabu tarjiix baabu ljamci sidee baa la yeelaya waxa weye wanaasiku lakhiiru intaqaabala ficlu wa qawlu mutakariran jala wara'yu cinda jahrihi duu khulfi bayna murajixin wara'yi lwaqfi walqawlu in khasa bina tacaarada fina faqad wanaasiku aladii mada in bita'asi adina daliilu waljahlu fiihi dalika atafsiilu wain yacuma gayrahu waliqtida bihi lahu nusun fima fama qablu bada fi xaqihi alqawlu bificlin khusa in yaku fihi alqawlu laysa nasa walam yakun tacaarud alafcaali fi kuli xaalatin min alaxwaali wain yaku lqawlu bixukmin laa macan faakhiru lficlayni kana raafica walkulu cinda bacdihim saxiixu wamalikun ruwiya canhu ruwi tarjiixu waxaytuma qad cudima almasiiru ilayhi falawlaa huwa atakyiiru ayaadaas iyo wuxuu kaga hadlay tobaneeyada ah masaa'ilka tacaarud alacwaal aqwaal walafcaal wuxuu yidhi wanaasiku alakhiiru kooda dambeeyey baa nasakha inta qaabala hadday iska hor yimaadaan ficlun wa qawlun kaasoo mutakariran jalaa ku daahiray mutakariran xaalu yahay mid soo noqnoqonaya wuxuu yidhi nabiga adi alayh salatu salaam qowl suu kasoo fulo keenaya takarur oo tikraar keenaya kadibna uu kasoo fulo ficil khilaafsan labadooda waxaa la eegayaa koodii horeeyey oo koodii iyo koodii dambeeyey haddii mutaqadimka iyo mutaakhirka la kala garto mutaakhirka wuxuu yahay naasikh lilmutaqadim hadduu ficilka horeeyena qowlkaa nasakhay hadduu qowlka horeeyena ficilkaa nasakhay haddii la garan waayo se wara'yu ra'yiga culimadu cinda jahlihi ay jahli lmutaakhir kodi dambeeye markii jaahil laga noqday la garan waayo duu khulfin mid iskhilaafsan wey bayna murajixin qolo kala rajaxaysa iyo wara'yi lwaqfi ra'yi tawaquf sameynaya saddex qowl buu sheegay bayna murajixin markuu yidhi laba qowlaho hore qowlkay rajaxeen oo waxay yidhahdeen alqawlu aqwa min alficil dilaaladiisana iyadaa ka asalsan dilaalada ficilka qolana waxay yidhahdeen may ficilkaa ka xoog badan aqwa fi lbayaani waltawdiix walifhaam qolana waxay yidhahdeen kana gar leh kana gar leh waa xaajadii waa isgalab oo waxay yidhahdeen kana bayaanka uu kaga xoog badan yahay kana asalka tabliiq uu ka leeyahay oo quwada dhinacaas uu ka leeyahay waan tawaqufayna ilaa daliil khaariji aan helno markaasi waa qawlka iyo ficilka nabiga alay sala ka soo fulay marka ama taariikhdoodii la hayo ama taariikhdoodii aan lahayn hase ahaatee labaduba ay nabiga iyo ummadaba khuseeyeen calayhi salaatu wasalaam oo halkaa war ka taagnayn walqawlu in khasa bina tacaarada fina faqud wanaasiku aladii mada in bita'asi adina daliilu waljahlu fiihi dalika atafsiilu xaaladdu wuxuu kaga hadlay mas'alo kale haddii qowlku uu ummadda khaas ku yahay uusan nabiga khuseynin calayhi salaatu wasalaam oo qowlka ummadda uu kala kula hadlay isagase laakiin aanu ku jirin uusan soo gelaynin xaaladdu markii ay sidaa noqoto fal ka duwanna uu sameeyo isaga binisbati lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wax tacaarudba kama jiro waayo qowlkan xukunkiisa isagu maba soo gelinba innaga laakiin ficilkiina dhinac waan kaga dayanaynaa qowlkiina waa waana waa ina camimayaa laba tacaarudku innaga dhinaceenu ka taagan yahay buu yihi walqowl qowlka in khasa bina hadinuu gaar yahay tacaaradaa ficilka iyo qowlka waa isku hor imanayaan fiina faqad innaga waxayna khuseeya keliya isagoo hor imanayaan maxaa la suninayaa markaas wuxuu yihi qaacidadii hore ku noqonaysa wannaasikhu naasiku alladii kii weeye madaa tegay kii aan soo xukunay inuu naasik yahay ayaa naasik ah waa haddii taariikhda kala horeeyeen saan hore usoo marnay ama koodii dambeeya ka hore naskadi way in bita'asi haddii kaga dayasho ficilka lagaga daydo adina daliilu daliilku ina ogeysiiyo inuu iclaamiyo haddii daliilka sharcigu uu tusayo in falkaa nabiga lagaga dayanayo calayhi salaatu wasalaam haddii ficilka waa lagaga dayanayaa layna yidhi qawlkan hore inoo khuseeyey tacaarubta inaga keliya inagu dhacay innagana haddii kala horreeyena naasik iyo masuuq baan ka dhigaynaa haddayna kala horreyntoodii aan taariikh ahaan loo haynina waljahlu haddii jaahil laga yahay koodii horreeyey iyo kii dambeeyey fiihi jahligaas daalika atafsiilu kala qaadidii aqwaashay aan kuu soo maray bayna murajixin waraayi lwaqti aan kuwi ayana ku dabaqmaysa haddii taariikhda la waayo maantana saddexdii qowl ee tarjiixa labada dhinac kala ahaa labadii kala ahayd iyo tawaqufkii ku xambaar wain yacuma hayrahu waliqtida bihi lahu nasun fama qablu bada halkana wuxuu kaga hadlay xaaladii dambe cagsigeeda xaaladii dambe waxay ahayd in nabiga alay slam binisbati lahu aan tacaarud jirin wuxuu yihi in binisbati lilnabiy alay slam hadduu tacaarud jiro isna maxaa lagu samaynayaa oo masale labadii beydii uhoreysay wanaasikhu lakhiri iyo warahyu cinda jahli ka cadday laakiinuu mar labaad taakiidiyey maadaama qaybu ka hadlay oo waxa uu yihi wain yacuma qowlkii hadduu camimayo hayrahu nabiga keyrkii hadduu la camimayo isagana oo dad kale ku dhex darayo qowlkii u caamiya waliqtidaa bihi in lagu daydana lahu nasun uu nas leeyahay ku dayashaduna ay nas leedahay famaa qablu layse aladii kii qablu horay badaa ku daahiree baad ku tabaqaysaa ee horaan usoo tilmaanay naasikdii iyo ikhtilaafkii cinda aljahli hadalka beydka waa hore usoo hadalay waana soo marnay laakin waxay la tahay fi nadari walcilmi cinda allah wuxuu qasadka u keenay ay tahay inuu mafhuumkiisa kuu cadeeyo oo markii la yidhi lahu nasun waxaa ka ka muuqanaysa haddii ficilka nabga alay sl uu khaas ku yahay haddaba qowlkiina uu caam yahay tacaarudku waa fii xaqihi fii xaqina maaha mar hadduu fii xaqihi noqdo annaga tacaarud laguma jire isaga binisbati lahu baa tacaarud ay ka yimaadeen isla ilaa isla xukunkaas naasikhi iyo mansuukhi iyo beena murajixin wara'yi lwaqfidii baad ku dabaqaysaa haddana mar kaluu galay masale kale iyo islayadii la xiriirta wuxuu yihi fii xaqihi alqawlu bificlin khusa iyo ku fiihi alqawlu laysa nasa haddii nabigu alay sala salaam qowl caam ah oo isaga iyo keyrkiiba camimaya uu yidhaahdo qowlkana dilaaladiisu cumuumku ayna cumuum nas ahayne cumuum daahira ay tahay ilan siyakulcumuum markaan soo marinay qayr nas ah iyo qaar daahira ayaan soo marray wad nooca dilaaladu ay nas tahay laa taxtamilu hayra alcumuum iyo qaar dilaaladeedu taxtamilu alcumuum wa taxtamilu taksiis ay tahay qaarkan haddaynan ahayn dilaalada cumuumkaasi nasan haddaynan ahayn ama isaga nabigiisa alay sl laftiisaba aan la magacaabin ama min dawaati alasbaab sababkii ku yimidba aynan ahayn ilxaalaad baa nas ka dhigaysay qaci cala araajix san soo marnay iyo dilaalada cumuumka ee qowlka uu soo galay ay daahir tahay ficil ka duwanna uu sameeyo waa calaamatu takhsiis inuu ku yidhahdo rabaa waana shawkani sanca shawkanit in badan adeegsadee waqad taqarara fi lusuul ana qowlahu alkhaas bilumma laa yucaaridu ficla qowl kale ummadu khaas ku yahay baan ka dhigaynaa codaarkii cumuumka ahaana tanan qarina inaan nabigu loola jeedin inuu soo galo aan kaga dhigaynaa aan kaga saaraynaa sidaasuu rabaa inuu ku yihahdo fii xaqihi alqawlu bificlin khusa in yaku fiihi alqawlu laysa nasa waxa way alqawlu qawlka daahir alcumuumkiihi bificlin haddii uu caarido almucaarad mucaaradu bificlin ficil lagu caariday khusa waxaa lagu gaar yeelayaa fii xaqihi nabiga xaqiisaa ficilka lagu khaas yeelayaa qowlkana waa laga saarayaa in yaku fiihi haddii uu yahay ficilka in yaku qawl qowlka hadduu yahay fiihi fi nabiyi alayh salatu wasalaam nabiga soo gelitaankiisa laysa nasan sidaan nasku ahayno min baabi duhuur ay tahay intaa hor ka baxay yuxuu gudbay waxa la yidhaahdo tacaarud alafcaal ma dhici karo haddii tacaarud alaqwaal walafcaal kasoo baxnay walam yakun tacaarud alafcaali walam yakun ma ahanin mana dhici karta tacaarud alafcaali afcaalna iska hor timaado fi kuli xaalatin xaalad kastoo min alaxwaali xaaladaha kamid a si kastaba iyo sinaba uma dhici karto al labada ficil inay istacaarudaan waayo ficilku cumuum ma laha waraqaadkiina waa kan kusoo maray markuu siiqul cumuumka kasoo hadlay aakhirkeedii inaan siiqul cumuumka la shay dhihi karin waxaa la yidhaahdo ficilka siiqul cumuum bu yaa gala inaan la dhihi karin uma alcumuumu ubtila dacwaahu fi ficli bal wamaa jara majraahu cumuumkana waa min siyaqi alfaad waa kaan soo marnay maadaama nabigu ficil mar sameeyey mar kalena ficil ka duwan buu sameeyey maanta salaada duhr ka hor laba ragcadood buu tukaday berrina duhr ka hor uu ka tegey labadaa ficil wax tacaarud oo kala dhexeeya waayo ku walba zaman buu ka ahaa tacaarudkuna waxaa weeye inay zaman iyo isugu yimaadaan laakiin waa markuu ficilku mujarad yahay wey kadib wuxuu gudiyay mas'aladii laba ficil isma tacaarudaan ani waa hadday mujarad laba ficil keliya yihiin mafhuumkeedii oo haddayna mujarad ahayn maxaa dhacay ahay wain yakun qowluhu bixukmi laamica fa aakhiru lficlayni kaana raafica wain yakun qowlu qowlku hadduu yahay laamican mid ifaya bixukmin xukumka thubuutkiisa hadduu ku ku ifayo hadduu qowl yaalla goobtii xukunka caddaynaya xukunka inuu haabit yahayna caddaynaya labadii ficilla ay dilaaladii qowlka soo hoos galaan iyagiina ay iskhilaafsan yihiin oo kala duwan yihiin fa aakhiru lficilayni labada ficil koodii dambeeyeybaa kaana ahaanaya raafican naasikan buu noqonaya neci rafciya wa nasakha waana qaacidaadka ay dariishadeen culamada tiri salaat alkhowf kayfiyadkoodii dambeeyey ee kuwii hore nasakhaya hase hatee qowlkaas haddii xukunka ficil ku sugan yahay qowl ku sugan yahay laba ficil oo kala duwanna ay dhacaan maxaa lagu xambaarayaa ma nasakh baa hadday kala dambeeyeen lagu xambaarayaa haddii kalena tacaarud baa la xukumayaa sidaa isaga uu ka yiri aqwaal kalaa jirto uu tilmaamay wuxuu yihi wakul walkullu cinda bacdihim saxiixun wa maalikun canhu ruwi tarjiixu walkullu afcaashaas qaybahooda kala duwan dhammaantood cinda bacdihim culamada qaarkood hortooda saxiixun oo wada saxiix wuxuu leeyahay afcaashaa timid inteeda kala duwan sidana waa loo samayn karaa sidana waa loo samayn karaa sidana waa loo samayn karaa bay qaar culamadu yidhahdeen waa salaatulkhawf saa darteed kayfiyaadkeedii way wada tasiixiyeen salaatulkusuma riwaayaadkooday kala dambeeyeen hadday noqon lahayd way wada tasiixiyeen wahakada sidoo kale salaatuljanaaza takbiiraadkeeda cadadkeeda way wada tasiixiyeen wa maalikun qowl kale maalikna ruwiya canhu waxaa laga wariyay atarjiixu in lakala rajaxo oo kayfiyaadkaas koodii khushuucda u dhowiyo koodii afcaal iyo xarakaad yar iyo koodii intidaamka salaada haboon iyo marajaxaadha loo raadiyo maqaamka hadba la joogo waa in tarjiix lagu sameeye masakna laga dhigi maayo lana wada tasiixin maayo yii imaam malik raxmatullahi caleyh haddii aan idhaahno qowlka malik aan qaadano waxaa la kala tarjiixiye la yidhaahdo wax lagu kala rajaxasa la waayo maxaa la samaynayaa waxaysumaa qad cudiba markii la waayo almasiiru ileyhi mid loo ahaado oo lagu kala tarjiixiyo bal awlaa sida haboon ahwa takhyiiru in la kala khiyaar geliyo wey oo qofkii mukalafka ahaa afcaasha midka uu doonaba uu sameeyo haddaba halka khulaasadu waa saddex qowl in la yidhaahdo siday u kala dambeeyeen bay isu nasakhayaan afcaashaas markii qowl xoog ku sugnaado iyo in la yidhaahdo waa wada saxiix kayfiyaadka oo dhanna way banaanaanayaan wa huwa asaxu aqwaal iyo in la yidhahdo waa la kala tarjiixinayaa sida imaamu malik laga wariyey haddii la yidhahdo waa la kala tarjiixinayaa waan garanay haddii wajhu tarjiix la helo haddii la waayana takhyiir baa lagu sameynaya qowlkii kale bal kullu cindahum saxiixun buu usoo noqonayaa halkaas kusoo labtay haddii markii tarjiix loo waayey la wada samayn kara kii la doono markii kalena marba haddii la wada samayn kara kii la doono hadday ka suuragal tahay in kaaba lagu daayo yaasixu alaqwaala waalcilmu cinda allah ولم يكن مكلفا بشرع هل صلى عليه الله قبل الوضع فهو والأمة بعد كلف إلا إذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه السميع halkan waxaa kaga hadlay laba mas'alo oo laba xaaladood kale ah labada mas'alana waxaa jamcinaya ummadan islaamkii iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo mowqifkay ka istaagayaan sharciyadii ambiyada hore lagu soo dejiyey waxoodii saxiixa masalada koowaad wuxuu yihi walam yakun maahay nabigu mukalafan mid lagu kalifay bisharcin sharci inuu raaco sallaa calayhi allah allaha ku salliya u naxariistee qabla alwadci ay qabla nuzuuli lwaxyi caleyhi waxyigu intaanu kusoo degin nabiga caleyhi salaatu wasalaam intaan waxyigu kusoo degin rasuulla laga dhigin mukalafna kuma ahayn kumana cibaadaysan sharci man qablahu ama diin ciisa ama diin muusa ama diin ibraahim ma ahayn qowmkiisiina mukalafiin kuma ahayn arrintaasna intaan ogahay wax khilaafoo ka taagan ma jiraan wa huwa walummatu bacdu kullifa wa huwa nabiga iyo walummatu ummadana bacdu intaa kadib kullifa bacd ay bacda nuzuuli lwaxyi way ama bacda alwadci waxyiga markuu soo degay kadib kullifa waa lagu taklifeeyey ilaa ida takliifu inay takliiftaas binafsi naf intafaa kaga baxda meesha macani waqiila waxaa la yidhi la maya walkhulfu khilaafkaasi fiimaa shurica wixii loo jideeyey ee sugan tahay in loo jideeyey bay tahay walam yakun daacin daacina aan la maqan ugu yeeraya daacina aanu jirin sumica la maqlay ileyhi xukunka ugu yeeraya marka maalimku raxima allahu tacaala wuxuu yihi ka hadlay mas'alada sharcigii hore iyo diintii ambiyadii hore raacitaankooda nabiga alay sl marka lasoo diray kadib inay ummadan inay raacaan waajib ku ahayd haddii aan jirin nas cad oo nasakhaya nas cadoo xukunkaa nasakhay hadduunan jirin oo leha ilaa ida takliifu binafs intafa inay ambiyadii hore sharcigooda la raacaay waajib weeye qolana waxay yidhahdeen laa ma aha waajib wey waa jamhuurta iyo qowl imaamu shaafici laga wariyey raxmat ullaahi caleyh ama jamhuurtu waa suurada mutanaazac calayhiga ah sharcu man qablana sharcu man qablanaa suura waatuu sheegayoo ilaa ida takliifu binafsi intafa haddii sharcigeeno caddeeya kaa in la nasakhay na laguma laha waxaa kaloo ayana khilaaf ka taagnayn inay sharcigeena kamid tahay haddii daliil la helaa caddaynaya min sharcina inay kamid tahay haddiise ay ku sugnaata sharcigeena kow laba daliil caddaynaya inay sharcigeena kamid tahayna aanan haynin ilaahay keliya wuxuu noo sheegay shuruucdii ambiyadii hore saa inay kamid ahayd wakhalaas wax nafyinayana sharcigeena kuma iman wax u yeerayana kuma iman xaaladaas ma daliil xujo oo la raacayoon mukalafiin ku nahay baa haa iyo mayaa la isugu qato marka isagu marka wuxuu soo hormariyay qowlkii haa ahaa oo wuxuu yihi wahuwa nabiga iyo walummatuna bacdu markii waxay soo degay kadib kullifa baa lagu taklifeeyey sharcigii ka horreeyey ilaa ida takliif ina takliiftaasi intafaa binafsi naf ay ku nafyi afowdo oo nas nas u ka saara goobtoo lagu saaro mahani waqiila waxaa la yidhi la laguma laha ummadano sharci man qawlanaa sharci noomaha haddaba maxalul khilaafka inuu taxriiriyo maxal nisaca waxa la yidhahdo sheegay wuxuu yihi walkhulfu khilaaf fiima shuriica wixii loo jideeyey ee dhab loo hubukiya yahay ka taagan yahay kow walam yakun daacin ilayh waxa ugu yeerayana sharcigeena sumica aan lagu maqal oo ayidaya masaladaasi jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen fuqahadu inay xujo sharciya tahay caamatu salafna wuxuu kasoo guriyey sheekhulislaam ibnu taymiyata raxmatullaahi calayhi iyana inay xujo tahay nawaahirta nusuusta kitaabka iyo sunnaduna waxay ku tuseen inay xujo tahay oo sharci la raacayo ay tahay adilada sharcigan raacaya kutusay waxaa kamid ah aayaadkay u daliishadeen culimada jamhuurtu ulaaika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo sida qaar ay yidhaahdeen caqiidada iyo waxyaabaheeda weeyana waxay u baahan tahay hudaa hudaahum hanuunkoodu caqiide iyo axkaamba waa soo gelayeene daliilkay ku kala saareen baa loo baahan yahay wax daliiloo kala saarayo cadna ma laha waxaa kamid a sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa wixii ilaahay u waxyooday ee u dardaarmayna axkaam iyo caqaaid bay isugu jireen waxaa kamid a wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum baa kamid a waxaa kamid a masaa'il tiro badan oo camalka fuqahada ah saas darteed fuqahada waxay u daliishadeen baabulqamaa markay ka hadlayaan in qariinada hadday xoog badan tahay la ictimaadi karo la xukumi karo bidaliil falama ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala inahu min kaydikun ina kaydakuna cadiim waxaa laga qaatay aayaddaas waana qisatu yuusuf oo maxalu nisaac ah waxaa kamid a ijaarada muddo dheer in lagu heshiin karo waa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo ninkii uu ka guursanay inii uriidu an uxankixaka ixdabnataya haatayn calaa an ta'juranii thamaniya xijaji sideed sano muddo dheer ijaarka in la kala heshiin karo in dadka la kontaroolo in ninka madaxda iyo maamulka uu ka warqabo kormeer joogtaa uu ku sameeyo qofkiina la ciqaabo haddii uusan xijo iyo dilin la haysaninna qisadii suleyman baa laga qaatoo lawcadibanahu cadaaban shadiida aw la adbaxanahu aw la yaatiyani bisultaanin mubiin qadiyada kafaalada qofka la kafaalo qaadaya markay xabsiga galo fuqahada shaaficiyada waxay ka qaateen waliman jaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim waxay fuqahada qaar ka qaateen markii qofka talawumka iyo khasmiga ninka dib inuu kasoo sheegtay loo ogolaanayo tamatacuu fi daarikum halaathata ayaam amfilada noocaas oo kaleeta ah aada bay u tiro badan tahay ee qasaska ambiyada laga soo qaatay irtikaabu akhasi dararayn meelaha laga daliishada waxaa kamid a qisadii khamr iyo muusa xataa idaa rakibaa fi safiinati khalaqahaa qaala akhraqtaha lituqriqa ahla laqad ji'ta shay-an imra adilada sunaday xoogeynaysa waxaa kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yihi man naama can isalaati aw nasiyahaa falyusaliha idaa dakaraha muxuu daliishaday faina allaha caza wajala yaquul aqimi asalaata lidikri waa qisada nabi muuse calayhi salaatu wasalaam marka inay arintaa la sameeya sharci tahay waa nas baa ku sugan laakin waxaa leenahay istidlaalka nabiga alay slam waxaa ka muuqata inay xujaagtiisa ka ahayd waxaa kamid a rabic rabic markay oonas eedan yahay markay gabadha ilinka ka jebisay walaalkeedna uu yihi may ee dhaartay na wuxuu ku yihi yaa anasu anas ibn abraha kitaabullahi alqisaasu qisaaska kitaab ilahay ku jirana waa qisatu qisas hore oo laga sheekeynayo suurat lmaa-ida iyo bani israail oo katabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi wey marka maadaama nabigu uu ku ixaaleeyey in ixtijaaj gelayso iyana waxyaabaha laga qaatay ay kamid tahay waxaa kamid ibnu cabaas markii uu sujuuday suuratu saad ku sujuuday ee uu yihi tawbatu nabiyin weeye nabigiinina ulaan waxaa la amray dadkii ku daya la yiri uu kamid ahaa ulaaika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi daawud waa sujuuday nabiguna waa sujuuday saasuuna ugu dayday marka ibnu cabaas leeyahay in nabigu itibaac liqisati daawud inuu ixtijaajayo ka muuqata ama imaamu shaafici warka laga wariyey awalan waxaa hub wanaagsanaan lahayd bal in aan loogu tixi korgalo inuu ka sugan yaho taabit ka yah sababtoo ah madhabka fuqahada shaaficiyaduna dhulka ku ayaan dhaqmin meelo badan oo madaahibtooda fiqigooda kamid a imaamu shaaficina meelo doora oo kitaabul um kamid a qasasul ambiyaa ayuu soo dariishanayaa oo masaa'il xukunkeed uu ka qaadanaya sabab darteed thubuudka qowlka shaafici uu ka sugan yahay aniga gaar ahaan fi nafsi minha shay lakin calaa kuli xaal waxaan leenahay waa sidii ibnu taymiya uu yihi jamhuur alfuqahaa wa caamatu salaf ayaa waxay yidhaahdeen waa xuja sharciya daliilkiisuna waa cadya intaa kadib iyo wuxuu gudbay qaybo kale oo riwaayada xadiidka nabig alay slam laga warinayo ku saabsan qaybahaasoo la xiriira waxa la jasmin karo ina nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu dhihin iyo wax la jasmin karoo la xaqiijinayo in nabigu uu yidhi iyo waxaan la xaqiijin karin boqol kiiba boqol ahayn laakiin ay u badan tahay nabigu inuu yidhi arrimahaas ayuu in doora ka hadlay kadibna tafaasiishoodoo dheer uu sii galay mualifku raximahu llahu tacaala arrimahaas markuu ka hadlayay wuxuu yidhi ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراو حصر والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترهيب وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة منها للكذب ومنتفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو كقاله تقرر واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحذر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفيه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول beydka wuxuu ku sheegay waa mufhimu lbaatili wixii baatil ku fahansiiya ee xaq khilaafa oo min kulli khabar khabar iyo xadiid kastoo nabiga laga wariyay calayhi asalaatu wassalaam fil wadci in wadciyo been la sameeye yahay aw naqsin min araawi inay tahay raawi soo gaabiyey iyo in xasara ku koobmay wuxuu leeyahay haddii nabiga xadiid laga wariya calayhi asalaatu wassalaam xadiidkaasina macnaha uu ku fahansiiye macno baatil ah uu yahay oo nusuustii sharciga ka hor imanaya yaqiin lama hubo waxaasi inuusan wax jira ahayn waxaad tiraahdaa horta waa been been ha ahaadee been la dejiyey weeye oo mawduuc nabiga lagu been abuurtay weeye calayhi asalaatu wassalaam haddaynan inta ahayn raawiga ayaa intuu soo gaabiyey iyo soo gaabintii macnaha wixii caddayn lahaa ka tegay oo ikhtisaarkiibaa wuxuu gaarsiiyey in arrintaas ay khalad khalad noqoto waxaan laga tegi karin uu ka tegay hadalkiina macnihii si kale u noqday labadaas u qaybsamaa ku leh fil wadci inuu been la dejiye yahay aw naqsin min araawibu in xasara ku kooban yahay walwadcu lilnisyaani haddaba maadaama wadcigii uu been la sameeye yahay asbaab badan iyo qaabo badan buu wadcigaa beentaa la sheegay iyo beentaasi ku yimid walwadcu wadcigii lilnisyaani halmaan buu ku dhacaa raawiyaa wax warinaya wixii buu halmaamayaa wax kaluu xasuusanayaa wixii buu ismuudsiinayaa lanan buu u sameeyey watarhiibi cabsiin cabsiin can ilmacsiya layska cabsiinayo iyo naarta layska cabsiinayana dad baa u sameeyey iyo tarhiib fatwa tarhiibi siduu dadka akris ku dhidoonaya jeclaysiin daacada la isjeclaysiinayo walgalati inuu ku gafay oo carab kaga dhacay altanfiiri iyo watanfiiri dadka inuu kaga cayrinayo manaa ujeedooyin badan baa keena qof tanfiir diintada kaga cayrinaya waxan qof galat oo carabku kaga dhacay qof nisyaana intuu halmaamay wax kale ismoodsiiyey qof tarkiib iyo tarhiib u sameeyey asbaabahaas oo dhan ba asbaabta xadiidka mawduucaadka loo sameeye wey aqsaamu lwadaaciin aimat alxadiid iyo mustalaxooda markay kaga hadlayaan yaa lagu faahfaahiyaa haddaba aqsaamaha halkaa uu ku ishaaray ee xadiidka wadciga ku yimaado waa midii aimat alxadiidka qaarkood ay lahaaya markay ishaarayeen والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية وضعف وقد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها فمن رواها في كتابه فدر وحوها إمام السيوط رحمة الله عليه oo tilmaamayay dadka waadiciinta axaadiista ay dejiyeen qaybo kamida imaam ciraaqina waa kii lahaa walwaadicuuna lilxadiidi adrubu adaruhum qawm lizuhdin nusibu qad wadacuuha xisbatan faqubilat minhum rukuna lahum wanuqilat faqayada allahu lahaa nuqaadaha fabayanuu binaqdihim fasaadaha ilaa akhirka amhiladoodii uu sheegay atarkiib tarhiib markuu ku baneeyey wajawaza alwadca cala tarkiibi qowam bikaraamin wa fi tarhiibi marka asbaabta keenta asbaabahaas weeye qaar diinta fasaadinaya qaar zuhdiya tarkiya tarhiib uga jeeda qaar iyaga laftoodu khata ka dhacay ay timaado kadib haddana wuxuu wuxuu sheegay waxyaabaha kale inay been yihiin iyagana la jasmin karo wa bacda an bucitha khayru lcarabi wa bacda an bucitha markii lasoo saaray khayr lcarabi carab ninkii ugu khayr badnaa walbashari dhammaantood wey nabi maxamed alay salatu slam ilahay soo diray wixii ka dambeeyey dacwa nubuwati nabinimo sheegashadeeda imihaa waxaad u nisbaysaa lilkadibi been hadduu nin soo baxo ku yidhahda nabi baan ahay iyo nabi baan sheeganayaa bacda muxamedin calayhi salaatu wasalaam kadib iyo been dheh ilahay waxau yihi walaakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin laa nabiya bacdii nabiga laga haya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la ogaan karaa axaadiida beenta ah faman tafaa wujuduhu min nafsi cinda dawi lxadiidi bacda alfasaxfaxsi iyo waman tafaa wujuduhu waxa joogitaankiisii la waayo oo min nafsin xadiid la wariyaya cinda dawi lxadiidi dadka xadiidka agtoodana laga waayo bacda alfaxsi markii la baaray ee la daydayay kadibna inuu been yahay xaqiiji haddii xadiid la wariyo kutubulxadiid aimatulxadiid agtoodana laga waayana been ku xukun waa tii ulaa siyuuti waxaytu laa yuujadu cinda ahlihi